barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha januarina waa toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo barashada deegaanka haddaynaan geedaha ka fekerin haddaynaan waxyaabaha inoo baxa aynaan tixgelin sidaasaan wax walba waxnuga dooranaynaa bannaanka oo dhaqaalahayna ku bixinaynaa maalin waxaa iman doontaa haddaynaan hadda ka fekerin haddaynaan isqaban geedaha xooluhu noo cunaan aynu bannaanka ka raadsano waa dhab weeye sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi ka hadlaya waayaha dhallinyarada soomaaliya laakiin da-da dhallinyarada marka la yimaado shaqala-aantu inay sii kordhayso oo boqolkiiba lixdan iyo toddobo inay tahay baa lagu qiyaasaa taas macnaheedu waxay tobankii dhallinyaro ee kastaba toddoba ka midii waa shaqala-aan waxaa keliya oo shaqeeya waa saddex keliya heesaha aan idinkugu talagalnayna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka maraykanka ee ku saabsanaa inay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday ee uu ku guulaystay donald trump dimitri beskof oo ah afhayeenka madaxweyne valadimir putin ayaa eedeymaha kaga yimid dhinaca maraykanka ku tilmaamay kuwo aanan sal iyo raad lahayn si caadifad lahna ay u diyaarisay hay-ad heer sare ah hadalkan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee kasoo baxa aqalka loogu taliyo ruushka ee kremlinka tan iyo markii ay madaxda sirdoonka maraykanka jimcihii hore sheegeen in ay si weyn ugu kalsoon yihiin in madaxweynaha ruushka uu shakhsiyan isaga amray in la farageliyo doorashadii madaxtinimo ee dhammaadka sanadkii hore ka dhacday dalkan maraykanka madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa u magacaabay wiilka uu sodoga u yahay ee jared kushner in uu noqdo la taliyo sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan maraykanka xubno ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanka iyo xafiiska anshaxa in ay eegaan in arrintani ay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in maslaxaduhu ay isku milmeen
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhallinyaro badan ayaa xiiseeyay in ay kororsadaan aqoontooda la xiriirta dhinaca deegaanka iyaga oo ku biira kuliyadaha bixiya daraasaadka deegaanka haddaba wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya kuliyadda barashada deegaanka ee jaamacad ku taalla magaalada boosaaso jaamacadda culumta caafimaadka magaalada boosaaso ayaa soo kordhisay barashada kuliyadda deegaanka waxaana wax ka baran doona kuliyaddaasi arday ka kala socotay sagaalka gobol ee puntland waxaa jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada boosaaso booqday wasiirka wasaaradda deegaanka puntland iyo duqa degmada boosaaso iyo weliba xeeldhareeyaal ku takhasusay arrimaha deegaanka waxaana halkaasi lagu qabtay xaflad kooban oo dhallinyarada lagu dhiirigelinayey barashada deegaanka brofeor cabdirasaaq xuseen xasan oo ah maamulaha jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada boosaaso ayaa ka warramay goobtaasi waxaa horteenna fadhiya ardayda faculty of environmental science semisterkii koowaad waxayna ka kala yimaadeen sagaalka gobol ee puntland ka koobanta waxayna diyaar u yihiin maanta in loo dahafuro oo wasiirka wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska uu u daafuro berrina waxay diyaar u yihiin markay aqoontooda labada sano ee qaataan qof walba meeshuu ka yimid inuu dib ugu noqdo oo uu ka fuliyo siyaasadda iyo barnaamijka wasaaradda ay ugu talagashay inuu halkaa ka fuliyo aqoontii jaamacaddu ka qaatayna asagoo yacni mataqaanaa eh, ku fulinaya maxamuud ismaaciil oo ah hormuudka kuliyadda deegaanka wuxuu ka warramay cashirada ay qaateen ardadani oo ku aadanaa arrimaha deegaanka taas waxay keentay in kuliyaddan environmentiga eh, faculty of environment oo diploma level ah eh, laga hirgeliyo jaamacadda culumta caafimaadka kuliyadaasu waxay bilaabatay sebtembar 2016kii semesterkii ugu horreeyeyna hadeerna een, eh, waa la qaatay kuliyadanu waxay ka koobnaan doontaa afar semester oo sida diploma level ah oo laba sano oo dhammaystiran waxayna u muuqataa markii la fiiriyo course contentskeeda ama waxyaala lagu baran doono yani advanced diploma sababta ay tahayna waxaa weeye baahida jirta awgeed in laga dhigo dufcada ugu horeysa dufcaha hanan karta dufcooyinka kale oo soo socda islamarkaana u noqon u noqon karta base Een, semesterka ugu horeeya maadooyinka maadadan environmentiga waxaa lagu qaataa maadooyinka asalka u ah deegaanka sida on african environment environmental pollution environmental chemistry environmental geomorphology english and communication skills introduction to computer and islam and environment ama islamic studies duqa magaalada boosaaso iyo weliba axmed cusmaan oo ah xeeldheere ku takhasusay arrimaha deegaanka ayaa labadooda ka warramay dhibaatada ka jirta deegaanka haddaynaan geedaha ka fekerin haddaynaan waxyaabaha inoo baxa aynaan tixgelin sidaasaan wax walba waxnuga dooranaynaa bannaanka oo dhaqaalahayna ku bixinaynaa maalin waxaa iman doontaa haddaynaan hadda ka fekerin haddaynaan isqaban geedaha xooluhu noo cunaan aynu bannaanka ka raadsano waa dhab weeye waayo badankeen maba oginba waa ninkaa godinta wata oo maaragta isagoo goynaya waana ogtihiin hadda idinku geedaha si dadban iyo si toosaba iyagaynu u noolnahay oxygenka aynu qaadanaynay bayna siiyaan Ee, waxaad aragtaan oo maalin kasta aragtaan bacihii iyo caagadihii iyo dhammaan waxa lagu tuurayaa maxaa la yidhaahdaa magaaladii iyo miyigii meel kasta waa gaaray waxaan arkayay hadda xalay toole nin gaari candhamaydle wuxuu ku raray intuu caagadahan biyaha laga cabo intuu jarjaray oo yaryareeyey buu qaaday oo maqan ma etoobiya iyo meel buu u waday waxa weeye waa kuu ducaynaynaa baan bal naga saar dhowr kun oo xabo wax wey waxaa laga yaaba boqolaal kun oo xabo inuu jarjaray marka innaga wax weyn bay inoo taraysa haddii layna ka qaado waxaa maxay tahay environment impactiga reebaya oo dhibta badankeedii geysanaya wasiirka wasaaradda deegaanka puntland wasiir cali cabdulaahi warsame ayaa dhallinyarada ku dhiirigeliyey barashada deegaanka wuxuuna sheegay inay wanaagsan tahay kulliyaddani barashadeeda waxaan leeyahay hambalyo dhallinyarada ee kusoo biirtay kuliyadda culuumta deegaanka ee jaamacadda culuumta ee caafimaadka boosaaso waxaan leeyahay ee, doorashadiinnu waa doorashada ugu fiicnayd taqriiban aan idhaahdo ee, aqoonaha aqoonta hadda la barto environmentigu ama culuumta deegaanku waxay gashaa meel walba ayay gelaysaa marka haddaad soo baratid meel ku xiraysaa ma jirto waxa weeye waxaad ka shaqayn kardhaa caafimaad waxaad ka shaqayn kartaa dhaqaalihii dalka waxaad noqon kartaa siyaasi waxaad samayn kardhaa ee, mashruuc kasta oo horumarineed ayaad qayb ka noqon kartaa maxaa jira waxaad soo baratay ayaa waxay yihiin wax meel walba oo la geeyo muhiim ku ah kana howlgeli karaya arrintaa ma isku waafaqsanna sidaa ma ogeydeen markaad dooranayseen Ah, haddaba waxaan leeyahay doorashadiinna waad asiibteen yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaa intiinii dhegaysatay idaacaddeenii shalay waxaa qayb ka ahaa waraysi aanu la yeelanay mustafe cabdulaahi fayruus oo ah agaasimaha macadka cilmibaadhista soomaaliya ee loo soo gaabiyo isos oo v o e da uga warramay dhibaatooyinka ay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay soomaaliya kaga tageen dhallinyarada haddaba maantana waxa aan idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysigaas oo uu mustafe fayruus kaga hadlayo kaga hadli doonaan idhaahday caqabadaha ay ku horgudbeen dhallinyarada soomaaliya faqriga iyo weliba shaqa la-aanta wuxuu u warramay wariyaha v o e da nuur xasan nuur bukhaari horta markii la eego dhalinyarada dhibaato badani way haystaan dhibaatada dadka kale way la qabaan laakiin dhibaatada iyaga xoog u taabanaysa waxaa ka mid ah faqriga iyo shaqa la-aanta waa laba arrimood iskusa dhibaatooyinka dhalinyarada aada u taabanaya waxaa ka mid ah waxbarasho la-aanta waxbarashadii oo aada ugu yar dhibaatooyinka aada u taabanaya waxaa ka mid ah dhanka caafimaadka ee dhimirka iyo nafsiga ah bulshada qaybo kaloo kamidi way la qabi karaan ama way la qabaan laakiin iyaga gaar bay u taabataa tusaale ahaan tan faqriga iyo shaqa la-aanta haddaynu soo qaadano waxaa lagu qiyaasaa bulshada soomaalida shaqa la-aantu boqolkiiba konton iyo afar inay tahay laakiin da-da dhalinyarada marka la yimaado shaqa la-aantu inay sii kordhayso oo boqolkiiba lixdan iyo toddobo inay tahay baa lagu qiyaasaa taas macnaheedu waxaan toban tobankii dhalinyaro ee kastaba toddoba kamidii waa shaqa la-aan waxaa keliya oo shaqeeya waa saddex keliya marka shaqa la-aanta waxaa ka dhalanaya faqri waxaa ka dhibaatooyin badan baa ka dhalanaya waxaa garab yaala iyaduna dhankii waxbarashada waayo waxaa la yidhaha dhalinyarada soomaalida waxaa lagu qiyaasaa dadka wax qori kara ama wax akrin kara inay boqolki inay kala barh ka yar yihiin boqolkiiba shan iyo konton waxna ma qori karaan waxna ma akrin karaan waad garan kartaa marka qof dhalinyaroon waxna qori karin waxna akrin karin sidoo kaleeto iskuullada dadka taga fursad u helay iskuul ama jaamacad mid ay noqotaba da-da waxbarashada jooga ee waxbarashadaas dhigta ee dhalinyarada ah dabcan ayna caruurta ku jirin waxaa lagu qiyaasaa iyagana boqolkiiba lixdan iyo sagaal inayna iskuul ku jirin waxbarasho ayna ku jirin ama iskuul ha noqoto waxbarashadaas ama jaamacad baa labadii heer dugsi sare iyo jaamacad baa dhalinyaradu ay da-da dhalinyarada layahay labadaasaa la dhigtaa macnaheedu waa tobankii dhalinyaro ahba toddoba kamidii waxbarashada banaanka ka joogaan waxbarasho ma haystaan saddex keliyaa waxbarta marka mustaqbalkoodu wuu madow yahay dhibaato culus baa halkaas kasii dhalan karta marka waa waa culays weyn weedakaas ustaad mustafa cabdulaahi fayruus ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo aad la wadaagi kartaa dhalinyarada soomaalida sidii loo horumarin lahaa oo loogaga bedeli lahaa xaaladda ay hadda ku jiraan
si ma xaalad ay ku nool yihiin dabcan waa xaalad dhib lasaynu tilmaanay marka shaqa la-aantii waxbarasho la-aantii caafimaadkii dhimirka oo dhib weyn uu ka jiro waxaa ka dhalanaya dhibaatooyin badan dhibaatooyinkaas in lala tacaalay u baahanayaan dhankii shaqadu shaqo abuur bay u baahanaysaa shaqa abuurkaas ama shaqo loo abuuro ha noqoto ama mid ay iyagoo abuurtaan ha noqoto oo marka iyagoo abuuranayaana in gacan la siiyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waxbarasho in waxbarasho ay helaan iskuul jaamacad waxbarasho farsamo gacan waxbarasho dadka waaweyn dadka intuba waxbarashoay u baahan yihiin haddii kale mustaqbalkoodii aayahooda dambe wuu sii madoobaanayaa caafimaadka in daryeel caafimaad dhanka dhimirka iyo nafsiga ah hubnaan la siiyo sababto ah waxyaaba cuduro ama dhimir ama nafsi ah baa laga qaadaa colaadaha laga qaadaa shaqa la-aanta laga qaadaa waxbarasho la-aanta ay kamid tahay inuu qofku isku buuqo buuf isku dhaco werwer iyo walbahaar iyo walaac joogta niyad jab inuu ku dhaco balwado aan fiicnayn inuu yeesho muxuu ahaay inuu u nuglaada tallaabooyin khaldan sida kooxahan gangis gangiska loo yaqaan ama kooxaha dembiyada abaabulan sameeya oo kaleeto inay dhalinyarada marka ay shaqa la-aan yihiin ay ku bataan sida cilmi baarisaha qaarkood ay muujiyeen ama dhaqan xumo oo kale oo bulshada dhexdeeda ay ku yeelanayaan oo kusoo kordhaysa dabcan sida mashaqaystanimada shaxaad iyo tuugsiga madawarsiga tuuganimada waxyaabahaasi waa waxyaabo shaqa la-aantu dhinac ay ka dhasho colaaduhu dhinac ay ka dhalaan waxya waxbarasho la-aantu dhinac ay ka saamayso marka daryeel caafimaad oo dhinaca dhimarka iyo nafsiga ah waa in mudnaan la siiyo oo dhalinyarada u baahan yihiin qodobka kale u baahan yihiin waxa weeyaan waa wacyigelin iyo madadaalo iyo isboorti iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta ah noloshooda qeyb weyn ayuu ka qaataa dhalinyarada waxaa xusid mudan markaan halkaa aada hoosta uga xariiqayaa ama ha noqoto shaqo abuurka ama ha noqoto waxbarashada ama ha noqoto daryeelka caafimaad iyo ama ha noqoto wacyigelinta iyo madadaalada iyo isboortigabe xilka koowaad iyo mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay maamulada maamulkii meel ka jira ama degmo ha noqda ama gobol ha noqda ama dalkaba ha noqdee waa waajib waa xilka koowaad iyagu saaran yahay marka xilkaas waxaa loo baahan yahay inay maamuladaasna ay xilkaas siday u qaban lahaayeen ay isu ay aada xilka isuga isu xil saaraan bulshaduna inay kula xisaabtanto oo haddii kale dayacaadii bulshada haysatay dhalinyaradiina dayacaad xoog la sii haysanaysaa dhibaataduna way sii kordhaysaa weliba mararka colaadaha sokeeye laga soo kabanayo maamuladu inta badan waxay ku mashquulaan arrimaha amniga oo dhib weyn oo haysta ay tahay oon yani isku isaga isku fardinaya o isku qasbaya inay la falgalaan laakiin shuquulka iyo miisaaniyadda mudnaanteeda ay dhankaa geliyeen waxaa ka dhalanaya in dhalinyarada maanta joogtaa ay sii dayacmaan oo berrina dhibaato ay isu rogaan marka kuwa maanta dhibaatada laga filayo waa in lala waxla muxua sidii wax looga qaban lahaa laga shaqeeyo laakiin kuwa soo socdana waa inayna dhibkaas sidii looga badbaadin lahaa waa in laga shaqeeyo oo aan lagu sii dayn dhibka mustaqbalka ah saasay ila tahay aniga
kaasi wuxuu ahaa mustafe cabdulaahi fayruus oo u warramayay wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesa haddaan eegno waa heestaa uu ku luuqeeya fanaanka axmed cali cigaal garqaado jacaylo
gargaran ka sugaya lama garaaytagee
kaas uu ku luuqaynayay fanaanka axmed cali cigaal waa heesta uu ku luuqaynayay waxa weye fanaanka axmed caliga waa heesta garqaado jacaylow halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinaca ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna aan duhurnimo ee dhallinyarada maanta aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa maanta si rasmi ah u kordhiyey tirada dalalka ka qaybgeli doona koobka kubadda cagta adduunka oo hadda laga dhigay siddeed iyo afartan waddan halkii ay awal ka ahaayeen laba iyo soddon dal isbeddelkan ayaa yimid kadib markii xubnaha fifa ay kulan ay maanta ku yeesheen magaalada zuyurikh ee dalka switzerlan oo xarun u ah ay cod ugu qaadeen in la kordhiyo ama in sidiisa lagu dhaafo ama in laga dhigo afartan waddan siddeed iyo afartanka xul ee ku tartami doona koobka adduunka ayaa loo qaybin doonaa lix iyo toban gruub waxaana gruubkiiba ka soo bixi doona saddex waddan is-aragga labaad oo noqon doona kala bax ayaa waxaa isugu soo bixi doona laba iyo soddon dal waxaana tani ay dhaqan geli doontaa koobka adduunka ee sannadka labada kun iyo lix iyo labaatanka markii ugu dambeysay ee wax laga bedelo habciyaareedka koobka adduunka waxay ahayd sannadka kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii markaas oo laga dhigay dalalka ka qaybgalaya ilaa iyo laba iyo soddon waddan gudoomiyaha fifa jani infantino oo fikirkan isaga lahaa ayaa ku adkaystay in loo baahnaa in koobka adduunka uu noqdo mid loo dhan yahay tartanka koobka adduunka oo markii ugu horraysa la qabtay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii ayaa waxaa lagu bilaabay saddex iyo toban waddan waxaa markaasi martigeliyay dalka uruguay dhanka kalena laacibka kooxda reaal madrid iyo xulka bortuqiiska christiano ronaldo ayaa ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee fifa ee sannadka kow iyo soddon jirkan ayaa abaalmarintan kula tartamay laacibka kooxda barcelona leonel messi iyo gooldhaliyaha kooxda atletic madrid iyo xulka faransiiska antonio griezman waa abaalmarintii labaad oo muddo laba bilood gudahood ah uu ku guulaysanayo ronaldo bishii disembar ayuu helay abaalmarinta loo yaqaano polom de or wuxuu ku muteystay isaga oo sannadka tagay ka caawiyey kooxda reaal madrid hanashada koobka horyaalada yurub iyo xulka waddanka uu u dhashay ee bortuqal oo uu kula guulaystay koobka qaramada yurub karol loyd oo ah gabar u ciyaarta xulka kubadda cagta maraykanka ayaa iyana ku guulaysatay abaalmarinta ciyaaryahanada ugu wanaagsan sannadka ee dhinaca gabdhaha kubadda cagta tababaraha kooxda lester claudio raneri ayaa isna ku guulaystay abaalmarinta tababaraha ugu wanaagsanaa sannadkii hore halka macallinkii hore ee xulka gabdhaha jarmalka haweenayda la yidhaahdo silvia ned ay ku guulaysatay tababarihii ugu fiicnaa sanadka labada kun lix iyo tobankii ee aanu ka soo gudubnay ee dhinaca dumarka halka gool uu dhaliyey modvey sabri oo ah laacib u dhashay dalka maleeshiya uu noqday goolka ugu fiicnaa ee la dhaliyo sanadkii hore dhinaca afrika haddii aan eegno laacibka qadka dhexe ee kooxda southampton sufyaan boval ayaa laga saaray liiska ciyaartooyda xulka qaranka morocco ee ka qaybgeli doona koobka qaramada afrika ee bishaan ka furmi doona dalka gabon kadib markii uu soo gaaray dhaawac sufyaan oo ah laacib saddex-iy-labaatan jir ah ayaa loo diray gurigiisa si uu u maro baaritaan caafimaad oo dheeraad ah oo dhinaca jilibka ah macalinka xulka qaranka morocco ayaanan weli go'aansan cidda uu ku bedeli doono booska uu banneeyey sufyaan buufaal morocco hore waxa ay u lumisay laacibiinteeda dhinaca qadka dhexe ee kale ah yunis belxanda cusaama tanene iyo nuuridiin camrabaad oo dhammaantood ku maqan dhaawac dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen gebagabada idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa haatanna dhinacii heesaadan mar kale jaleecno waa heesta ay ku luuqayso fanaanada sabriina waa heesta caashaqii milmay
codkaasi sabriina muuse ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo